إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga alfurqaan kuwooda ugu doorkaroona waxaa ka mid ah gaari booyad ah ayaa lagu gubay weerar maanta ka dhacay deegaanka tixsiile ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray fariisamayaal ciidamada etoobiya kuwa ugandha iyo askarta dowladda federaalka ee la jooga shan askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose laba qol iyo hantidii tiilay ayaa ku basbeelay dab xalay ka kacay guri ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalka ayaa muujiyey in iyaga aysan ahayn dowlad balse dadku ay dowladnimo u raadsan doonaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay horey garsoorkeeda ugu xirnaayeen ciidamada tigrayga ayaa qabsaday magaalo caan ku ah warshadaha xilli dowladda etoobiya ay mar kale ku baaqday in lagu biiro ciidamada si looga hortago isfidinta tigrayga warka dibadda maleeshiyaadka xuuthiyiinta ayaa duqayn khasaare dhalisay waxa ay ka geysteen gobolka ma'rib ee waddanka yemen intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon warkaas oo faah-faahsan leh goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna kusoo dhowaada warkii oo fidsan gaari booyad ah ayaa lagu gubay weerar maanta ka dhacay deegaanka tixsiile ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar dhabagal ah oo ay u dhigeen gaadiid ay wateen ciidamada dowladda federaalka ah waxaana si gaar ah ay u beegsadeen gaari booyad ah gaariga ayaa gebi ahaanba basbeelay waxaana ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray fariisimayaal ciidamada etoobiya kuwa ugandha iyo askarta dowladda federaalka ee la jooga ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka shabeellaha hoose ayaa habeenkii xalay waxa ay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka shalaambood ee gobolka shabeellaha hoose isla gobolka shabeellaha hoose habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal foolka fool ah ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka owdhigle ee shabeellaha hoose daryaenka madaafiicda iyo dhawaqa rasaasta ay labada dhinac isweedaarsanayeen ayaa si weyn looga maqlaya gudaha deegaanka owdhigle iyo hareerihiisa dhankaas iyo gobolka bokool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iyana habeenkii xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bokool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jihooyin kala duwan ka weeraray saldhigan ciidamada xabashida ay ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool iyadoona la rumaysan yahay in weerarkaasi uu khasaa'ir ka soo gaaray ciidamada xabashida etoobiya ee saldhiga ku lahaa degmada xudur inkastoo aynan helin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ka soo gaaray ciidamada xabashida etoobiya isla gobolka bakool habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ka dagaalameen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku leeyihiin degmada xudur ee gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan weerare ay ku qaadeen saldhigyada ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa xabashida ay ku leeyihiin degmada xudur waxa ay kaga dileen askar isugu jirtay kuwa maamulka koonfur galbeed ee xabashida ku wehelinaya degmada xudur ee gobolka bakool iyo ciidamada xabashida etoobiya iyagana fariisinta ku leh degmada xudur ee gobolka bakool shan askari oo ka tirsan ciidamada ugandha ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose tafaasiil ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada janaale ee gobolka shabeellaha hoose qaraxa ayaa waxaa lala egtay kolanyo ciidamo yugandhees ah oo ku socdaalayay duleedka magaalada janaale gaari taaw ah ayuu si gaara u haleelay qaraxa iyadoona dhimashadii dhaawac ay ku noqdeen ciidamo ka tirsan kuwa yugandha ee qaraxa lala eegtay inta la xaqiijiyey laba askari ayaa ku geeriyooday halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kolonyadii la qaraxiyey ayaa goobtu ku hakaday iyagoona halkaa ka daabulay askartii ku waxyeeloobay qaraxa waxay sidoo kale jiiteen gaarigii taawga ahaa ee uu burburiyey qaraxii ay la beegsadeen guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab qaraxa ka dhacay duleedka magaalada jannaale waxa uu imaanayaa iyadoo howlgallada ka socda qaybo ka mida gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya islamarkaana ay mujaahidiintu ku beegsanayaan shisheeyaha dalka kusoo duulayay sidoo kale soomaalida la shaqaysa uu sii laba jibaarmay waxaa ugu dambeysay oo gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho lagu khaarijiyey sarkaal ka tirsanaa maamulka degmada kaaraan ee dowladda federaalka kaasoo lagu magacaabi jiray xasan dheere ahaana khasnajigii maamulka degmada kaaraan laba qol iyo hantidii tiiley ayaa ku basbeelay dab xalay ka kacay guri ku yaala degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo gudbinaya cali aadan habeenkii xalay waxaa guri ku yaala degmada saakow ee walaayad islaamiga ah jubbooyinka ka dhacay dab geystay khasaare kala duwan dabkan oo ka kacay koronto ayaa baabi'iyey guri ka kooban laba qol isagoona sidoo kale halkaas ku basbeeliyey alaabtii teellay guriga mid ka mid ah qoyska uu guriga ka gubtay ayaa ugu horeyn ka waramay sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha marka ugu horreysa aniga guriga waan ka maqnaa gabadhaa joogtay waxay tiri gabadh anoo guriga joogo oo howsh shaqada guri aan hayo baan mar qura waxaan ka war helay gurigii oo dab weyn ka kacay kaasoo aan u maleeyay inuu yahay maaso hilaac weyna guriga halmar big ka dhahay kadib waxay tiri gabadha warkaan saa usoo istaagay waxaan arkay uure iyo qiiq baan naga qariyey kadib waxaan ku mashquulay carruurta inaan kala kala qaato bannaanka aan la baxo marka sidaasu dabka uu ku bilowday labada qol iyo israacay ee gubtay midna waxawaye waxbaa gaaray runtii qol ka mid ah labada qoloo baaba'day runtii cunug yaraa ku jira laakiin bifadlilaahi marka ugu horey gabadha cunugay soo bixisay kadib carruurtii kale gacanta qabatay laakiin alaab labadaa qol wax laga bixiyay asdan ma jirin qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay daminta dabka ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen halka saac anigoo joogno masaajidka waxaa noo soo sheegay in xaafad ka mid a xaafadaha biyooley ee koronto ka kacday kadib gurigii waa loo soo dhowaan waayey kadib gurigii markaan soo gaarnay allah maxadiisa dadyow far badan ayaa imaaday kadib gurigii markaan imaanay maaragto waa ugu dambayntii waxaan ku guulaysanay inaan damiyo dabka ma fahamti ummaddii baa iskugu soo baxay gurmud baa la helay ilaah baa dabkii damiyey alxamdulilah maasha allah wax ku dhintay hadeer nafii ah ma jirto marka waa laga soo gaar dabkan ayaa ku soo aadaya iyadoo laba habeen ka hor uu dab xoogan ka kacay degmada salagle isla walaayada jubbooyinka uu dhulkana la simay siddeed iyo toban xarumood mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalk ayaa muujiyey inaysan iyagu ahayn dowlad balse dadka ay dowladnimada u raadsan doonaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horay ay garsoorkooda ugu xirnaayeen faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo jeedinaya mahad cubayd wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ninka lagu magacaabo cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay iyagu xamar ka taliyaan sida ay doonaanna ka yeelaan mar hadday sidaas tahayna dadku waxay dowladnimada u doonan doonaan al-shabaab buu yidhi sidaba ay horay ugu doonteen cadaaladda isagoona tilmaamay in arrintaas ay lagama maarmaan tahay cadaaladda hadda shabaaba ummadda soomaaliya u doontay waa lagu kalafay inay cadaalad u doontaan shabaab haddana dowladnimaday u doonanayan sidaan ay ku socdaan hadday kusii socdaan waaba ku socdaan waxaa xaqiiqa in ummadda soomaaliyeed dowladnimadana ay shabaab ka dooranayso ama aamin ama ha aaminin maantay shabaab xamar asaa ka tagay waxay ka doodayaan keliya calankii midoobaa ma suranaa mase kuwan waa xoolee gaaladaas iyo waxaas inay nagu kacaan oo noo yimaadaan haddaba waa maamullaan iska joogno wuxuu dhanka kale eedeymo kulul u soo jeediyey dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay xamar oo uu isagu ka mid yahay hal sano iyo dheeraad ka hore waxay ku heshiiyeen doorasho dadban wax la yidhaha inay aadaan weli hal tallaaba ma qaadin hal tallaaba ma qaadin saddex bil ay waxay ka shaqaynayeen konton senator oo dadka dooranaayo hal qol ay ku jiraan oo weli qabyo ah dadkan idiima maqna aniga qiyaastayda waxay ka liitaan shabaabka shabaabka ayay ka liitaan dadka soomaaliyeed oo in badan laga hortaagnaa ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa hadda fahmay in cadaaladdu ku jirto kitaabka alle iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyagoona in badan oo ka mid ah ay usoo xugun tageen goobaha lagu maamulo shareecada islaamka ee ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada tigreega ayaa qabsaday magaalo caan ku ah warshadaha xilli dowladda etoobiya ay mar kale ku baaqday in lagu biiro ciidamada si looga hortago isfidinta tigreega faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo gudbinayo maxamed daahir calisow dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa t b l f ayaa dhowrkii cishe ee lasoo dhaafay sii xoogaystay markii jabhaddu ay la wareegtay magaalooyin istaraatiiji ah oo ku yaala gobolka maxaarada dagaalyahanada t b l f ayaa shalay oo axad ahayd gacanta ku dhigay magaalada warshadaha caanka ku ah ee kombolja sida uu sheegay afhayaan u hadlay jabhadda xoraynta shacabka tigre ee t b l f kombolja ayaa ku taala wada halbowlo u ah itoobiya taas oo isku xirta gobolada itoobiya iyo dekada jabuuti waana cirifka koonfurta fog ee amxaarada oo t b l f ay soo gaadho tan iyo markii bishii july ay soo galeen gobolkaasi iyagoo iminka u muuqda inay ku sii dhowaanayaan caasimadda adis ababa qoraal kooban oo bartiisa twitterka uu soo dhigaaf hayeenka t b l f ayuu ku sheegay in ciidankooda ay si buuxda gacanta ugu hayaan kombolja iyo garoonkeeda dowladda itoobiya sida looga bartayba waxa ay durbadiiba beenisa sheegashada t b l f ee ku aadan in lagala wareegay kombolja afhayeenka xukuumadda ayaa sheegay in ciidamada itoobiya ay dagaal toos ah kula jiraan kooxda t b l f kuwaas oo soo galay magaalada kombolja iyo magaalada u dhow ee d c kuwaas oo labadoodaba ka wada tirsan gobolka maxaarada ra-iisul wasaaraha itoobiya abiye axmed oo ka walaacsan isfidinta tigreeg ah ayaa mar kale taageerayaashiisa ku booriyey inay ku biiraan dagaalka dadkeena waa inay la socdaan halkaay wax marayaan waa in ay qaataan hub iyo agab kasta oo ay isku difaacaan iskagana caabiyaan argixisada t b l f ayuu abiye ku yidhi qoraal kooban oo uu soo dhigay barta uu ka adeegsado facebooka goobjoogayaal la hadla wakalaha wararka ayaa sheegaya in dagaalo foolka fool ah ay iminka ka socdaan magaalada muhiimka ah ee d c waqooyiga itoobiya oo lagu hardamayo waxaa ka maqan isgaarsiinta taasna waxa ay keentay in wariyaasha ay ku adkaato helitaanka xogaha ka imaanaya dagaalada marka laga reebo guulo ay kala sheeganayaan dhinacyada isku haya itoobiya dagaalka t b l f ay kula wareegtay d c ayaa sabab u noqday in dad badan ay ka barakacaan magaalada kuwaas oo qabtay kombolja hase yeeshee dadka ayaa mar kale halkaa ka barakacay markii kombolja ay dhinacyo kala duwan ka soo galeen ciidamada t b l f maamulka maxaarada oo lumiyey magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolkooda ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta gobolka in saddexda cisho ay soo aadan isdiiwaangeliyaan sidii ay isaga difaaci lahaayeen t b l f maamulka ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah taas oo la soo rogay sideeddii fiidnimo ee xalay waxaana bandow la geliyey qaybo badan oo ka tirsan gobolka maxaarada iyadoo hay-adaha dowladda lagu amray in miisaaniyaddooda iyo dhammaan agabkooda ay u jiheeyaan ololaha lagu badbaadinayo gobolka sida lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka amxaarada mas-uuliyiintu waa in ay abaabulaan oo ay hogaamiyaan dagaalada waxaan muwaadiniinteenna ku amraynaa inay bixiyaan gaadiidkooda si loogu caawiyo ciidanka iyo dadka dagaalka ka qaybgalaya ayuu yidhi sarkaal u hadlay maamulka amxaarada ciidamada dowladda ayaa dhanka kale sii wada duqaymo ka dhan ah t b l f iyagoo axaddii duqeeyey goob ay tilmaameen in lagu qorayay ciidamo u dagaalama t b l f sida uu sheegay afhayeenka dowladda itoobiya cirka ayaa lagu arkayey daruuro madoow oo ka kacay goobta duqayntu ay ka dhacday ee magaalada makalla oo xarun u ah gobolka tigree ee waqooyiga itoobiya weerada dhanka cirka ah oo ay qaadayso xukuumadda itoobiya ayaa marar badan ka dhacay xudunta gobolka tigree ee makalla taasna ma keenin in ay caabiso amaba looga hortago isfidinta tigreega dhinaca kale itoobiya waxa ay wajahaysaa dagaallo kaga imaanaya jabhadda xoraynta oramada sarkaal u hadlay ciidanka xoraynta oramada ayaa sheegay in ay ciidanka dowladda ku jabiyeen dagaal ka dhacay kimiisi oo qiyaastii kilomitir u jirta caasimadda adis ababa jabhadda xoraynta oramada oo bishii ogosto isbahaysi la samaystay t b l f ayaa dhankooda ku siqaya adis ababa halka t b l fna ay u gurguuranayso adis ababa abiy axmed oo dhowaan isku caleemo saaray xilka ra-iisul wasaaraha itoobiya shanta sane ee soo socota ayaa haatan waxaa ku furan dagaallo ka socda gudaha dalkiisa sidoo kale waxa uu lumiyey taageerada wax loogu yeeray beesha caalamka iyadoo maraykanka iyo xulfadiisana ay si weyn maamulka abiy axmed ugu dhaleecaynayaan dagaalada ka socda gudaha dalka itoobiya halka warkaasi aad kala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambeyntiina maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ayaa duqayn khasaare dhalisay waxa ay ka geysteen gobolka ma'rib ee waddanka yemen wararka naga soo gaaraya dalka yemen ayaa ku waramaya in maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ay duqaymo xoogan ku garaaceen qaybo ka mid ah gobolka ma'rib ee waqooyi bari waddankaasi duqayntan waxa ay xuutiyiinta u adeegsadeen gantaallada riddada dheer iyagoona ku garaacay degmada al-jawbah ee gobolka ma'rib ugu yaraan laba gantaal ayaa ku dhacay degmada al cumaydiya waxaana goobtaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday sagaal iyo labaatan ruux oo ay ku jiraan dumar iyo carruur warar dheeraad ah oo la helaya waxa ay tilmaamayaan in gantaalladani ay ku dhaceen xarun lagu barto culuumta shareecada islaamka oo ku taalla degmada al camuud halkaas oo ay ku sugnaayeen dad baranayay diinta islaamka waxa ay ku soo aadaysaa duqayntan iyadoo duqayntan la mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ay ku garaaceen guri uu degan yahay mid ka mid ah ogaasyada qabaa'ilka dega gobolka ma'rib ee waddanka yemen halkaasna uu ka dhashay khasaa'ir kala duwan warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay